bismillahi araxmani araxiim halka aad naga dhegaysanaysaan ama aad nala fadhidaan caawa waa madasha lixda go-aan laba lagu falanqeeyo faa'iidaada siyaasada soomaalida waxaa maanta marti inoogu ah madasha maxamed rashiid sheekh cabdilaahi oo aanu badanaa ka wareysano wa hadba waxaa kasoo siyaada halganka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya ee ugu jirto xoreynta dhulka ogaadeynaya maxamed rashiid kusoo dhawow madasha lixda kabar labaad waana wahay xuseen fiin iyo casad suudi iyo madasha sigistiga xubnaha ku taxan waan idin salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed rashiid waxaan ognahay inaad maalin dhoweyd ka qayb gashay shirkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya uga socday magaalada asmara ee waddanka eritrea waxaan kaa rabnaa warbixin yaroo kooban inaad naga siiso shirka iyo qodobadii kasoo baxay iyo iyo sababta keentay in shirkaa la qabto maanta bismillahi raxmaan raxiim horta shirku wuxuu ahaa shirweynihii jawxo shirweynaha jawxo wuxuu dhacaa afartii sanaba hal mar dhowr jeer ayuuna baaqday sababo ama securityga ama dagaalka aan ku jiray awgii ah marka shirweynuhu ma ahayn shirweyne aan la filaynina wuxuu ahaa shirweyne in badan la sugahayey oo muddooyin baaqday shirweynaha jawxana sidiisaba de waa un shirweyne ummadeed oo waxaa lagu dhisaa maamul maamulkii hore ayaa xil ka dhiga maamul cusub baa lagu doortaa xeerarka iyo sharciyada dib loo fiiriyaa marka shirweynaha jawxo oo isaga sidiisaba la filahayey isbedel in lagu sameeyo waxyaalo badanna ay markii horeba munaasab ahayd ayaa xiise gaara wuxuu u lahaa isaga oo aad ay xubnaha jawxa u sugahayeen isbedelkaas iyo isaga oo kusoo aaday xilli aad iyo aad u qurux badan oo geeska africa uu isbedel weyni ka dhacahaya si guud gaar ahaan dowladihii awal horeba saamaynta ku lahaa halganka aanu ku jiray sida gumaysiga etoobiya eriteria oonu xulafo ahayn iyo soomaaliya oo aanu asal ahaanba aanu kamid ahayn intaba isbedele iyadoo ka dhacahayaan ayuu shirweynuhu kusoo aaday marka sidaasuu ahaa xiise gaara kusii yeeshay waa hagaag haddaba warbixin ma naga sii kartaa qodobadii kasoo baxay shirka sida aan idin milicsaday shirku wuxuu ahaa shir isbedel lagu samaynhayo maamulkii jawxo waxyaalaha lagaga bedelay fara badan waxaa lagu bedelay hanaanka maamulka ee dastuuriga ah istraatiijiyado cusub baa lagu qaatay oo ay jawxa kula falgelayso ama ay kula cag helayso isbedelka ka dhacahaya geeska africa siiba etoobiya oo aanu halgan adag oo qadhaadh aanu kula jiray nimankii lafdhabarta u ahaa ee tigreega oo xoog iyo awood inay iyagu leeyihiin militaria inay ku muquuniyaan doonahayey oo dhabarka ka jabay qowmiyadihii la cadaadinhayey oo etoobiyaanka ahaa iyo qowmiyadihii la gumaysanhayey oo ogaadeynaya ay kamid ahayd intuba fursad ayaa hadda usoo baxday fursadda aya sidii wax loo wada qabsan lahaa istraatiijiyad waafaqsan ayayna o nlf dejisay maamul cusubna way u magacaabatay dad dhalinyaro ah oo la qabsan kara xilligan oo badanna waa las waa la soo geliyey maamulka iyo golaha dhexe marka isbedelo badan oo noocaasa ayaa dhacay oo shirkaa lagu soo asixiyey waxaa xusid mu waxaa xusid mudnayd annaga oo shirka bartanka kaga jira in halye iyo cabdirashi cabdikariin sheekh muuse etoobiya ay soo daysay oo uu nagala soo hadlay telefonka isaga oo la fadhiya ra-iisul wasaarihii isbedelka waday ee cusbaaya etoobiya waxaa kale oo iyaduna xusid mudnayd shirka oonu bartanka kaga jiray in wafdi ballaaran oo ra-iisul wasaaraha etoobiya uu hogaminhaya ay asmara yimaadeen annagoo markaa ku sugnayn asmara marka waxay ahayd shirweyne aad iyo aad u qurux badan aad iyo aad u adag xilligiisii iyo waktigiisii kusoo aaday xambaarsanaa isbedel badan oo jawxo dhexdeeda ah iyo isbedel qurux badan oo siyaasadeed ama istraatiijiyadeed oo o n lf ay u baahan tahay inay fuliso waa hagaag maxmed rashiid aad iyo aad ayaa umahadsan tahay maxay ku kala duwan yihiin xaaladda ogaadeynaya sanadkii nineteen ninety one ki iyo maanta waa su-aal aad iyo aad u qurux badan oo runtii meesha ku habboon wax yar bay ku kala duwan yihiin ama aan idhaahdo laba qodob bay ku kala duwan yihiin horta marka koowaad jawxa markaa iyada ah waxay ahayd curdan waxay ka jirtay dibado waxay la jabtay dowladdii soomaaliya oo markaa burburaysay dowladaha reer galbeedku mucaaradka ay taageerahayaan indhaha jawxa way ka lalinayeen oo mucaaradkii la habeeyey ee e b r d f la baxay ayay reer galbeedku aroosahayeen annagu inaan kamid noqonana dawladaha reer galbeedku ma ayna xiisaynaynin dadka soomaalidiihina dad jabay oo qabiil ku xisaabtamahayay ahaayeen oo qoys weliba inuu urur samaysta uu doonahayo oo in la qaybqaybiyo diyaar u ah ama uba jilicsan oo u nugul in la qaybqaybiyo sidaa daraaddeed inaanu challengigii markaa jiray awood badan aanu muujino nooma ayna suurtagelin waktigan xaaliga ah way ka duwan tahay jawxa way gaamurtay waxayna waxaana xaqiiqo ah isbeddelka hadda geeska africa ka dhacahaya lafdhabar jawxo ama o n lf baa u ah soomaalinimada iyadaa difaacday etoobiyana in ay awooddeeda isku fidiso oo ay waxyaalo badan ay so- ay surto ay samaysato waxa waxaa hor istaagay waxay ahayd o n lf nimankii tigrayga ahaa ee xukunka hayay markay arkeen xaalku meeshuu marahayo waa kuwii go-aansaday o n lf inay wada hadlaan iyagoo wada hadalka dhabba ay ka tahay buu malla zanaawi dhintay kambaynkii ay wadeen ee iyaguna ay soomaaliya noogu jireen annaguna aan etoobiya ugu jirray kaannagiibaa hirgalay iyaga daaqadda waa laga tuuray mucaarad etoobiya oo annaga hadda naga awood badan oo indhaha loo lalinayaa ma jirto reer galbeedku way ku qanacsan yihiin oo aan laf la-aanteed inaan waxba ayna suurtogelaynin isbeddel macnadana uusa soconaynin labadaa arrimood ayay ku kala duwan yihiin waxaase xaqiiqa ah inuu wadcigu wadcigii u eg yahay su-aasha meeshaad kasoo tuurtayna ay tahay meel munaasaba soomaalidu weli sidiiba u yaraha qayb qaybsan tahay ama ay qabiil ugu xisaabtamaysaa inay isgarab yaacaan oo ay n ay miisaanka o n lf ay daciifiyaan inay suurtagal tahay laakiin o n lf arrintaa inay ka dadaasho iyo say uga dadaali lahayd iyo say uga hortegi lahayd waa hawl cusub oo hadda hor taalla sida ay o n lf arrintaa uga dabaaratana waa imtixaan iyo testi hor yaalla o n lf maanta etoobiyada cusub tii hore ma aha oo tii hore niman xoog ku yimid military xoog militarina wax ku raadinaya ayay ahaayeen kuwani waa siyaasad bay ku yimaadeen oo isbeddel siyaasadeed baa etoobiya uu ku yimid isbeddelku marka siyaasadda ay o n lf ku waajahahayaan ama ay o n lf ku jaalanji garaynhayaan iyaduna waa arrin cusub oo o n lf na imtixaan ku ah etoobiyada cusub ee hadda maamulka haysata maamulka timidna imtixaan ku ah ta labaad oo iyadana aad iyo aad u mudan in la fiiriyo waxa weeyaan soomaalidu tii hore ma aha soomaali jabtay annagana na jebinaysa oo dhabarka naga haraatiyaysa ayay ayaa markaa jirtay ninety one kii oo yaacaysa oo argagaxsan oo dawladnimo iyo damiir iyo dadnimo midna aan lahayn laakiin maanta soomaali soo kabanaysa oo rajo badan aanu ka qabno inay waayo arkeen in ay xanuunsadeen inay boogahoodii ay dhayaan inay diyaar u yihiin ayaa maanta joogta oo khaladaadkii ay naga gelahayeen garwaaqsan soomaalinimadii inay u hiiliyaan diyaar u ah generation cusub oo soomaaliyeed oo xiise u qaba dawladnimadoodii iyo kibriyadoodii iyo sharaftoodii baa bilaabmahaya oo soomaaliduna tii hore ma aha oo halkaas kabid fiican baanu ka filanaynaa
waa hagaag aad baad umahadsantahay waxaan u leexanaynaa dhinaca iyo etoobiya waxaanu ka fahmay hadalkaagii in ururku diyaar u yahay inuu la hadlo ama uu la jaan qaado siyaasaddan cusub ee ka dhacday etoobiya ama ka socota etoobiya si uu maaragtay ujeedooyinkiisii hadafka siyaasadeed uu ku gaari lahay ma saasaa hadalkaaga u qaadanaya markaa dabcan ha arrintu waxa weeyaan mar walba dagaalku aha optionka koowaad ma aha dad badani waxay ka waxay ka khaldan yihiin dagaalkii hore ee aanu ku jiray nooca u ahaa o n f mar walba dhulkeeda iyo dalkeeda iyo soomaalinimadeeda ayay ku faanaysaa ay xaq ay leedahay bayna ayayna ligliga haysataa laakiin hadday ku helayso nabadgeliyo hadday ku helayso sinaan iyo cadaalad o n f optionka dagaalka ah markii horena iyadu ma ayna bilaabin haddana kuma ordayso mar hadday dawladdan iyo maamulkan cusub ee etoobiya ay o n lf argagixisa ma aha ay tidhi waana urur wadaniya mar haddii maxaabiistii o n lf ee lasii daayey ay adis ababa joogaan iyagoo lasii daayey oo weliba meelaha laga waraysanhayo say doonaan ay u hadlahayaan hadda jijiga kama hadlahayo weli jijiga qoladii hore haysata o n l f waxay isu diyaarinaysaa in ay maamulkeeda iyo dhulkeeda iyo dadkeeda ay dib u habeyn ku samayso rehabilitation ku samayso siyaasadii ay u halgamaysayna ay si nabadgelyaa ay ku fuliso mar walbana optionka koobaadi waa middaa wadahadalka ah waa middaa nabadgelyada ah tahay oo aan lefax ku rabto waa hagaag maxaabiista ku xidhan bayaxow ee guryaha lagu dhistay iyaga ka waran etoobiya isbedelka ka socdaa imuusan dhammaystirmin etoobiya horta marka hore waa inaynu fahamnaa isbedelku etoobiya gudaheedu ka dhacay inta aan la gaadhin isbedelka etoobiya ay dariskeeda ku samaynayso sida eritrea iyo soomaaliya iyo jabuuti etoobiya gudaheeda isbedel baa ka dhacay qowmiyaddii dhaqaalaha iyo ciidankaba haysatay haba tiro yaraato oo minority ha ahaate eh laakiin dhaqaale ahaan iyo military ahaanba dawladdii ironka ahayd ee adkayd ee tigreega ahayd si sharciga oo diblomaasiyada ayaa lagaga qaaday xukunkii ee lagagama qaadin xoog military weli dhaqaalihii way haystaan weli militarygina way haystaan sidaa daraaddeed nimankaasi kililadii ay xukumi jireen ee ay ka mid ahaayeen soomaalida mar aan kililo kuleeyahay kililo fara badan baa jamhuuriyaddii soomaaliyana ay ka samaysteen weli gacantay ku hayaan mukhaabaraadkii tigreegu jigjigana weli gacantay ku hayaan sidaa daraaddeed siddeed boqol iyo zaa'id maxaabiisahoo o n l f u badan ayaa jigjiga inta dadka lagu sawiray baa la yidhi waa la sii daynayaa inta baabuur lagu qaaday baana bayaxow la geeyey weli dadkaasi waa maxaabiis weliba meel webi oo kaneecadahoo caafimaad iyo isbitaalla ka fog baa la geeyey si aad u foolxun baana weli loola dhaqmahayaa laakiin arrintaasi ma raagayso oo isbeddelkii wuu socdaa waxaana filahayaa inayna bil iyo laba qaadan doonin intay nimankaasi meesha kusii jiri doonaan amaba maamulka jigjiga uu weli tigrey kasii amar qaadan doono muddo markaas arrintu waa sidaas tigreyga kuwii ka amar qaadan hayay weli sidii bay u wadaan hawshoodii waxaynu ognahay wasiirka warfaafinta depreson gabre michael ahna guddoomiyaha t b l f ee weliba dhowaan la doortay khudbad uu ka jeedinayey kilalka tigreega waxa uu sheegay haddaan korka laga daynin iyo xuquuqa tigreega inay isaga go'i doonaan etoobiya hadday taas dhacdo fursadii teleg ayaa o n l f usoo baxaysa inay ware inay wadahadallada ay ka doonayso dowladda etoobiya inay meesha ka saarto horta waa riwaayad oo tigreegu ma go'i karaan mana go'ayaan hadday go'aanna dee waa hilib bisil oo eriteriyaba hadhcad yaaba diiran oo eriteria unbaa qaadan waa qowmiyad aad u yar dhulka ay degaana wuu yar yahay ethoobiana waxay ka yihiin boqol kiiba saddex janis unbay heleen oo awood unbay heleen dhaqaaliya mid military marka la fiiriyo dhulkooda hadday iyagu isxaquuqaan ma ay noqon karayaan qowmiyad gaar u istaagta ethoobiya marka wixii ay filahayeen iyo hankii ku jiray markii ay waayeen ayay cuqdad qaadeen waa mid ta labaadna markii eriteria lala heshiiyey oo baadhame iyo xadadkii ay isku hayeen tigreega iyagii tigreeg waana isku luqad waana deris cadaawadda dhabta ana tigreega iyo orm iyo eriteriinta ayay dhex martay marka dadkii toos u coloobay iyagoo iyagu ay ahaayeen iyagoon waxba laga weydiinin ba heshiis lala galay eriteria taasna way kasii way kasii xanaaqeen marka waa un iarkaay unbay ka tahay iyo imaqlaay inay etoobiya kusii dhex jiraan oo etoobiya kusii dhex dagaalamaan bay macno ku yeelan karaan laakiin inay is inay go-aan ay gooni isu taagaan macno kuma yeelan karaan wax hadda la filahayana ma aha laakiin waa nooc provocation iyo fan iyo tixtixo oo ay kicin hayaan unbay arrintaasi tahay lagana sii waalin mahayo oo waa laga yaabaa heshiiska iyagii eriteria in loo yeedho oo asmare iyo meelaha la geeyey isaga iyo dhowr kamida tigreyga oo bal la yidhahda idinkii eriterinta wada hadlayo si macnaha dhab looga dhigo oo dhulkii eriteria laga haysay loogu celiyo isaga qudhigiisu maadaama uu e b r d f kamid yahay abi axmedna uusan ka maarmin uusan ka fogaanaynin dadka tigreyga ee xanaaqsan unbuu codkaa maqashiin haye waxaanuu ku hadlahayo inay ka dhab yihiin lama filahayo marka arrinta arrinta tigreegu arrin sii fog ma aha waa qowmiyad xugun haysatay oo xugunkii laga qaaday dadkooda in liidka ah ee aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta ana etoobiya inay ka baxaan dan inayna ugu jirin bay og yihiin umana socdaan maxaad nooga sheegi kartaa kulanka dhex maray madaxda o n l f iyo madaxweyne farmaajo horta waa too late wayna ahayd inay hadda ka hor kulmaan dadka soomaalida ihi waa soomaali dhibaato ayaa ka dhacday arrintii dhiibidii cabdikariin siyaalo badanna waa loo buunbuuniyey cabdikariin wuuba soo baxay oo waa la soo dayo maanta waa nin xora waxaa laakiin nabar ahayd inay dowladda soomaaliya ay iyada keligeed noqoto caalamka wax yidhaahdo o n f ba argagixisaa oo etoobiya labeeya etoobiya inay tidhahdo o n f ba argagixisaa dee waanu dagaalamayni taa addunyadu lama ayna yaabanayn laakiin wax la filahayay ma ahayn soomaalinimadii iyo islaamnimadii kasakow dhalashadii iyo wax wadal ahaanshihii kasakow dee caalamka kaleba cid lahayd o an lef baa argagixisaa ma ayna jirin kenya oo nairobi intaa joogtay o an lef ku dabaaldegayso ee xafiisa ku lahayd marka sabab o an lef ay u tidhahdo dowladeedu o an lef baa argagixisaa wax la filahayay ma ahayn ha ahaato inay markiiba baarlamaanku uu diiday oo baarlamaanku uu stee fiican uu qaaday inay go-aanka baarlamaanka xukuumaddu intay qaadato ay ka noqotay ahayd mar hore o n l f arrintaas inay kusii tiigata marna ma ayna doonaynin leanna istraatiijiyadda o n l f baa waxay ahayd dowlad soomaaliyeed oo midaysan oo soo noqota sharaftii soomaaliyeed oo soo noqota oo backing noo noqotana wax annagu aanu danaynaynay bay ahayd marna o n l f arrintaa ma ayna sii xiisa gelinaynin oo ma aanan sii buunbuuninaynin fagaarayaashana mar walba waanu ka leexanaynay oo carabka dowladda soomaaliya waanu ka duwaynay laakiin dowladda soomaaliya iyada ayaa daahday bay ahayd oo la daahday wixii iyada ku habboonaa ama munaasiba ku ahayd inay maanta madaxda o n lf casmaro kula kulmaan ama ay cudurdaar ka bixiyaanna waa arrin loo baahan yahay oo munaasaba oo waataan ku leeyahay waa munaasa arrin arrin markii horeba daahday bay ahayd markii horebana annaga taasi nama ayna xayiraynin iyaga unbay ku ahayd ceeb mooyaane annaga nama ayna xayiraynin oo soomaalinimadanada iyo danaha aanu soomaaliya ka leenahay mar walba way fiicnayd waxaana aad iyo aad u mahadsanaa shicib weynaha soomaaliyeed oo mar walba noo noo hiililhayay nana garab taagnaa khaladaadka dhacahayana khaladaad ay siyaasiyiin sameeyeen un baa noo arkaynay wax soomaaliya ay samaysay marna anagu maanaan arkaynin waana arrin positiva inay hadda kulmeen oy si fiican u wada hadleen siyaasadda geeska africa oo isbedeshay sida aada noo sheegtay maxaad is leedahay wuu ku dambayn doonaa xidhiidhka u dhexeeya oynales iyo maamulayaasha deegaanada soomaalida ee etoobiya
horta aan si quman markaan u fasirno etoobiya iyo inagu weligeenba waynu ishaynay dee deris baynu nahay oo ilahay baa geeska africa inagu beeray dagaal kolla diini noqonayay kolla siyaasad noqonhayay baa inaga dhexeeyey qowmiyadda oromada oo ugu ballaadhan waxay ahayd qowmiyadaha lagu tartamahayo falsafad ahaan oo nimanka abasinianka la yidhahdana dhinacaas oromada dhinacooda xigta aad iyo aad bay influence badan ugu samaynayeen soomaaliduna oromada dhinaceeda soo xigta aad iyo aad bay influence iyo xiir ulahaayeen oo inagii oromadu dad isdhexgal leh oo isku diin iyo isku dhaqana baynu nahay oo isguursada oo isdhexgal leh arrintii loolanka ahayd ee geeska africa horta waxaa kusoo biiray markii koobaad in xukunka uu ka wareego abasinia arrintaana wadahadalladaydii hore inaan in badan idinku sharxay baan moodahayey marka xukunka galay gacanta oromadu waa weji cusub oo bilaabmay waxaad ogaataan kow oromadu waa dad hadda aad iyo aad u bisil oo aad iyo aad u midaysan oo inta in badan lasoo gumaystay aad iyo aad isu soo diyaariyey oo u dhisan waxay ciyaarayaan etoobiya wax alla waxay reer galbeed iyo caalamka u qaban jirtay iyo miisaankii ay lahayd gacanta way ku dhigahayaan sidaa daraaddeed siyaasadihii hore ee etoobiya inay wax badan ka bedelaan lagama filahayo laakiin waxaa meesha iman doonta in ayna iyaguna ku nasanaynin oo abasinia oo in badan oromadan iyo soomaalidaba cadow u arkahayay oo waxay gumaystaan ka dhigahayay xukunkan gacantoodii ka baxay kollaba kama ay fogaanayaan oo cadowtinimo iyo makri badan bay u samaynayaan inay xukunka kusoo noqdaan lagu isku dayhayaan hadday oromadu sii xoogeysatana tigreega iyo amaaraaga oo hadda col ahoo aada u kala fog way u midoobi doonaan inay oromada ka qaadaan xukunka oromana sidaa way u garanaysaa marka loolanka etoobiya dhexdiisa ka bilaabmay horta waa xisaab cusub oromo oo timid oo xukunka timidna waa xisaab kaloo cusub waxaa kale oon doonayaa kama ma doonaya inaan ka gaabsado etoobiya si jidri ah waxyaalaha isu bedelay waxaa kamid ah arrinta diinta etoobiya intii ka horreysay malla zanawi iyo malla zanawiba ku dar waxaa xukunka weligeed haystay nimanka la yidhahdo orthodoxka oo madhab orthodox la yidhaahdo ayaa etoobiya maamulanaysay baadariyinteeda ama culimada ama sheekhyadooduna ay ahaayeen orthodox laakiin markii koowaad haylamariam dasalin ayaa noqday nin protestanti ah oo aan ahayn orthodox arrintaas aad iyo aad baa hoos ay uga ooyahayeen nimanka orthodoxkiihi ma ayna rabin nin protestanti ah inuu madax ka noqdo etoobiya waa soomaaliya oo shiica qabsatay un ka soo qaad laakiin ma aynan kor u qaadi karin oo protestant waxa ah dowladahan maraykanka iyo ingiriiska iyo dowladaha xooga badan ee etoobiya taageeraya protestant ah markaas arrintaa kor looma qaadi karin laakiin kiniisadaha guuxi oohin badan baa ka jirtay mar labaad abiy axmed waa nin protestanti ah ruut muslim ana leh marka arrintaasna mar labaad kiniisadii orthodoxka ahayd etoobiya xukumi jirtay dhaawac bay ku tahay halkaasna waxaa ka jira loolan aad iyo aad u adag etoobiya markaa iyada oo markii horeba kabkab qowmiyadaa ahayd minority abasinia ana ay xukumi jireen xukunkii oo abasinia ka wareegay xukunkii oo kiniisadii orthodoxka ahaa ka wareegay iyo wejigan cusub ee oroma ay la iman doonto horta waa arrin imtixaankeeda leh oo aanan ka hordhacaynin laakiin waxaan ka sheegi karaa in etoobiya wixii ay u qaban jirtay reer galbeedka way qabanaysaa oo iyadu xarunteedii weeye reer galbeedka xilfi bay la tahay carabaha xilfi bay la tahay arrimaha noocaas ee istraatiijiga ah ee geeska africa inay haab u tahay oo quwadda geeska africa lagala tacaamulo iyada ay tahay orama horta kaarkaa way qaadanaysaa wax kasta oo etoobiya ay fulin jirtayna way fulinaysaa sidaa daraaddeed xagga soomaaliya wax badan oo isbedela lagama filahayo arrinta soomaaliya arrintaasi horta waa middaas waa in horta saa loo ogaadaa midda labaad oo aan doonahay iyadana inaan inaan meesha ku ifiyo waxa weeyaan china iyo turki iyo quwado badan baa geeska africa soo galay istraatiijiyadda geeska africa waxaa wiiqay burburkii soomaaliya dhulka lagu xisaabtamahayana waa dhulkii soomaaliya iyo iyo iyo dekedaha iyo istraatijiyada lagu xisaabtamahayo cidda dhaxashayna waa etoobiya marka oromo lafteedu soomaaliya inay dhisto oo ay iyadu istraatiijiyadii soomaaliya ay soo celiso iyo miisaankii soomaaliya lagama filahayo haddayna soomaaliya iyadu isdhisin laakiin waxaan filayaa hadday soomaalidu dad iyagu isdhisahayo ay noqd ay noqdaan cadaawaddii abasinianiska ay samayn jireen inaynan oromadu aada u samayn doonin laakiin hadday soomaalidu ay haad bisil noqoto cidda u horreysa cunto oroma un bay noqon taasna saasaan ka filahayaa laakiin iyadana waynu arki doonaa wixii ka soo baxa dowladda jabuuti oo runtii markii hore iska seexatay oo fursado badan oo ay haysatay ka faa'iidaysan weyday ayaad moodaa in iyada hadda uu waa cusub ku bariyey iyaduna say uga dabaalatay waan arki doonaa marka wax alla wixii muhiimad ahaa ee ay jabuuti lahayd loo raro casab iyo musawac ciidamada maraykanka oo saldhigoodu uu hadda yahay jabuutina loo raro dahlag oo ah icelandiska awal horeba ay deganaan jireen maraykanku meeshaana etoobiyana ay ka baxdo chineskii ay wadeen qoladii hore ee tigreegu oo china xadhigga loo jaro jabuuti markaa bal iyadu markaas waan arki doonaa iyaduna say uga dabaalato marka runtii waxyaala badan oo wada cusub oo isbedelahoo waaweyn oo istraatiijiyadaha reer galbeedka iyo quwadaha waaweyn ganacsiga iyo shidaalada hanka laga qabo soo saaridooda wax badan baa halkaa iska kala bedelahaya carabahan waa wax reer galbeedku ay isticmaalahayaan oo sacuudiga iyo khaliijku way soo galeen durbadiiba etoobiya iyo eritrea iyo khaliijkii way isku xidhmeen soomaaliya oo awal horeba taba dee in layska maamusha la doonahayay iyo jabuuti oo hadda la go'doominhayaa meeshaa ka muuqda arrimahaasay isula isula jaan qaadahayaan waa arrin aad iyo aad cajiib a waa dhinac waa wax u dhib yar soomaalidu hadday soomaalinimo muujiso cid cid binu aadamahoo ka adkaanaysaana ma jirto cid hantidooda iska manobelet garanaysaana ma jirto sida ay ukala daadsana ay ukala daadsanaadaanna etoobiya iyo eritrion baa ka arrimin taana saa baan ka filhayaa de kolleyba waynu arki doonaa isbedelka dhacay waxyaala badan oo mulaabasaada ayuu wataa halka aad waraysigaasi idinkaga imanayaa waa madasha lix dhegta oo aalaaba lagu faraqeeyo fakiraada siyaasadda soomaaliya waxaana caawa marti noogu ah maxamed rashiid sheekh cabdillaahi oo aanu ka waraysanayno xaaladda deegaanada ogaadeen waa hagaag maxamed rashiid adigoo mahadsan baraha bulshada waxaa aada iyo aad isla dhexyaacaya ama ka jira ama aanu ka daawananaa qoomiyadda xabashida oo dagaal qaawan ku haysa qoomiyadda tigreega sida kale waxaanu daawananaa oromada oo xasuuq ba-an iyaduna ku haysa xasuuq ba-an ku haysa soomaalida arrintaa iyada ah wax ma nooga sheegi kartaa horta marka koowaad waa arrin aad iyo aada u qurux badan dhan kalaan kuugu dhigayaa arrintaa jawaabteeda oromada iyo soomaalidu horta kooshays bay isu yihiin waa dad isgeeya waa dad derisa waa dad ay hanti ka dhaxayso waa dad dhul ka dhexeeyo waa dad la wada gumaysan jiray oo isa soo garabsan jiray ilaa iyo mar dhow in iyaga laysku laayo waa arrin siyaasadeed ee arrin istraatiijiya ma aha amxaarada iyo tigreegu waxay kala dhaxleen xukunka etoobiya labadooduba waxay isku yihiin abasinia awal horena iyagaa isu bedbedeli jiray maamulka etoobiya xukunka ay kala qaateen oo isugu masayrsan yihiin ayaa iyagana ay isku laynhayaan oo waa sida soomaalida qabyaaladda isugu laynaysa kursiga ee iyaguna istraatiiji cadow isuguma aha waxaan moodahay hadalkii hadda aan marahayay inaan ku lahaa hadday oromo awood buuxda ay xukunka ku qabato oo addis ababa iyo etoobiya ay si fiican ay gacanta ugu dhigto waxaa waxaa la saabaalinayaa in oromo waxaan jeeda in amxaare iyo tigray oo abasinia isku ah ay isu bahaysan doonaan inay oromo iska dhiciyaan oromadu in ay soomaalida layso ama soomaalidu ay oromada laysana waa wax laga shaqeeyey oo liyuu booliskuba oromo way laayeen jigjigana hantidoodii waa lagu dhacay guryahoodii hoteeladoodii bisadoodii waa lagu baabi'iyey waa arrintaana soomaalidu way ka shaqaysay iyaguna si qaab daran oo aadaminimada ka baxsan bay soomaalida uxasuuqeen oo dad weliba birimageydo ahoo iyaga dhex degan oo ay intaasoo boqol oo sannadood dhex deganaayo ku dhex tarmay oon soomaaliba ahayn asalun bay soomaali u ahaayeen iskaba oromoobay ayay si arxandarraa u laayeen oy godad ugu gureen oy weliba si qaab daran isugu sasawireen waxaasoo dhan waa laga shaqeeyey oo waa oromo in aynan abasinia iyo adisababa u kanshahelin ee dagaal xagga bariga ah lagu furo oo nimankii tireega ahaayee meesha ka tegay mukhaabaraadkoodu arrimo ay kasii shaqeeyeen weeye hadda lafteeda oromadu way qaybsan tahay oo qaar badan oo isla maanta unbaad awood yeelateene soomaalidan idinku soo durugtay dib isaga riixa way jiraan arrimahaasi laakiin arrimo istraatiiji ahoo siyaasiyiinta oromadu ay aad iyo aada u xiiseynhayaan ma aha oromada ujeedadooda ugu weyni waxa weeyaan inay addis ababa iyo goboladoodii shawe iyo iyo iyo bigimdal ay qabsadaan weeyaan oo oo loogu taliyo ilaa iyo hadda aad iyo aad ayaa umahadsan tahay haddaan hoos usoo degno baraha bulshada sidoo kale waxaa la isla dhexyaacayaa colaad dirir colaadeed oo ka dhexaysa dowladda puntland iyo maamulka somaliland shaksi ahaan adigu maxaad u aragtaa dagaalka ka oogan karab horta burburka ka dhacay soomaaliya wuxuu ahaa burbur laga shaqeeyey waxaan dareemayaa oon example kusiinhayaa kenya waa taqaanaan inta qowmiyadooday tahay oon isku luqad ahayn oon isku dhaqan ahayn oon isku diin ahayn oo aan isgeyin haddana dawlad wadaaga kenya la yidhaahdo etoobiyana waad la socotaan inta qowmiyadoodan hadda aan ka sheekeynhayay iyo inta badan ee aan kaba sheekayn intaa ka tirada badan oon isku diin iyo isku dhaqan ahayn oon isku luqad ahayn oon isku asal ahayn oo haddana dowlad etoobiya la yidhaahdo oo awood le wada hoos yimaada oo ninka tigreega iyo ninka amxaarada iyo ninka oromada iyo ninka gambelada iyo ninka cafarta iyo soomaali mooyaane intooda kale oo dhani wax etoobiya la yidhahday aaminsan yihiin oo la wada ilaashan hayaa oo dantoodii baana halkaa ku jirta marka soomaalidu horta guud ahaan dee dani uguma jirto in ay iyaga oo isku dhaqana isku luqada isku diina isgeya aan la kala garanaynin inay maanta ay halkaa gaadhaan oo tukanraq oo kaleetiyo ay ciidamo isugu soo urursadaan oo soddonkii sano wixii dhib ahaayee dhacay ay maanta weli dabada sii hayaan dee horta kolley wax danaho ku jirtaba anuu ma garanayo waa nooc un iska mashruuc ahoo lacaga lagu qaato oo dadka xataa islaynhaya qudhigoodu dad xisaabtamhaya ma aha bisay la-aan baa jirta siyaasad la-aan baa jirta iimaan la-aan baa jirta hadda hadalkay waxaa ku jirtay soomaaliya weeye istraatiijiyadda geeska africa ee laisku dirirahayo markay soomaalidu kaalinteedii gabtay ma etoobiya ka talin ma jabuuti baa ka talin ma kenya ka talin baa meesha lawadahay waana taan lahaa jabuuti arrintaa way ku ildarrayd oo way ku caqli gaabnayd in ay dowladaha reer galbeedka asi danaha ay leeyihiin iyo kuwa deriskii ihiba ay kamid noqoto arrinta soomaaliya arrintaasi wax iyada dhibaato kusoo noqonaysa inay tahay umayna arkeynin lakin way kusoo noqotay runtii soomaalidu mar kasta oo ay sidan hadda ay yihiin ay usii xisaabtamaan runtii oona filaynin waa mar kasta oo ay dowladnimadoodiina sii baaba'do dhulkooduna uu usii gacan galo dad shisheeye ah waa kuwa dekadahoodii layska maamulanhayo layska dhisdhisanhayo waa kuwan xeebahoodii ay maraakiibtu saa u hoganayso oo marna qashinka lagu gurahayo marna macdanta laga guranayo laguma xisaabtamahayo dan danta soomaaliya maanta laga leeyahay etoobiya loo soo maraa markay imaaraadku ay dekedihii soomaaliya iyo heshiisyadii ay galeen waxoogaa khilaafii ay dowladda soomaaliya ay ka dhex ay dhex mareen lacag bay siiyeen etoobiya waa ku etoobiya u yeedhanayaan wixii ay soomaaliya ay doonayeen inay kala xaajoodaan hadda kadib waxaa lagala xaajoon doonaa etoobiya taasi way iska caddahay marka soomaalidu meesha ay isdhigtay weeyaan tukaraq tukaraq iyo tu lamid ahoo sii socotana in iyaga la maamusho oo intay iyagu arki waayaan waxaa socda ay iyagu arkaan tukaraq taa unbay macnaheedu noqonaysaa mar kasta ood arki weyda indian oceanka iyo dekedahaaga iyo istraatiijiyadaada iyo hawadaada iyo dalkaaga iyo soomaalinimadaada iyo quwaddaada markastood arki weydo waxaad arkaysaa tukarad waxaad arkaysaa wax lamida iyo meelo laysku haysto iyo kursi laysku haysto iyo four pointy five iyo waxyaahaas marka waxaas oo dhan waxa weeyaan waa waa waa waa cashirada soomaalida loo weeye ee sida fiican ay u xifdisan yihiin taa un baan odhan lahaa wax kale oo dee hadda ay wax kale oo ay tahayna ma jirto waayo tukarag cidda degtana waa la yaqaanaa dadka ay yihiinna waa la yaqaanaa soomaali weeye goboladaas muxuu ahaa sool iyo sanaag iyo muxuu ahaa iyo iyo iyo nugaal iyo goboladaas unbaa un dadka dega unbay kamid yihiin sabab hadda laba dawladood oo xad lahoo wa waa nooc waa nooc waa nooc dee un waa nooc waa nooc anigu aanan afkaan uga baahaya xaqiiq ahaan wa wuxuu waxa uu yahay waa la garanayaa laakiin waa wax so waa soomaalinima la-aanun macaa kale meesha kuma jirto idinkan hadda meesha igu dhegaysanhayana intiina badan dadka waxyaalaha xiiseeyaad tihiin inaad arrimaha ka kortaan baan jeclahay soomaaliya saldhig bay u ahayd soomaali soomaali haddaan haymanadeeda lasoo celinina way sii baabi'i doontaa waa hagaag ugu dambays maxaad noo adooraysaa in ay siyaasadda geeska africa siiba soomaaliya iyo mustaqbalka ogaadeediya uu ku dambayn doonaa lixda bilood sanadka inagu soo aadan maadaama aada horey nagu adoorasatay waxa hadda dhacaya oo aan indhahayga ku aragno inay dhaceen horta soomaaliya dadkeeda ayay ku xidhan tahay dadka soomaalidiihi afkaara khaldan buu kala qabaa oo ah in ay kala go-ahayaan oy dawlada kala noqon hayaan oy kala xoroobahayaan kuwa xataa aan taa aaminsanayn laftoodu nooc four pointy five iyo qaab daran ay wax u qaybsadaan bay ku wada fikirahayaan iyo tuulooyin iyo degmooyin ay kala sheeg sheeganayaan soomaalidu mar kasta oy arrintaa ka soo korto oo soomaalinimadu ay soo quwo ay soo yeelato awood baad yeelanaysaa waxaanan kuu sheegayaa xaqiiqa ahaan geeska africa qowmiyadda ugu xooga badan waa soomaali qoyska qowmiyadda ugu bisilla waa soomaali qowmiyadda dhulkoodu ugu istraatiijisan yahayna waa soomaali qowmiyadda dhulkoodu ugu hodansan yahayna waa soomaali intaas oo tahay baa lagu ayaa lagu damaaciyahayaa intaasoo tahay baa la isugu kaadirahayaa marka soomaalidu mar kasta oy danteeda garato waa mar kasta oo awoodeedu ay muuqato ogaada o n l f oon military ku jirin oon dhaqaale ku jirin oon taageero shisheeye ku jirin keliya mabda' bay ku jirtay iyadaana maanta soomaali badbaadisay iyadaana etoobiya qolax ku noqotay oo boob ku noqotay oo burburisay oo la gacad u rogtay iyadaa ilaa iyo hadda soo taagnayd hadda kadib isbeddelkan dhacay mooji waxay dib ka noqon doonto oo de wuxu waa taariikh oo wax waliba wanaag kumana kumana waaro xumaanna kuma waaro o n lf dib waxay ka noqonaysa hadda kama hadli karo laakiin o n lf ilaa halkaa maanta ay taagan tahay ay kasoo gaadhaysay o n lf waxay ahayd ruuxda soomaaliyeed ee soomaali badbaadisay awooddaana waxay ku yeelatay keni adayg iyo mabda-ooda oy aaminsanaayeen soomaaliya hadday soomaalinimadooda aaminaan oy soomaalinimadooda soo celiyaan oy qabyaaladda ka baxaan soomaaliya way dhismaysaa lixda bilood ee soo socotana dawladdan haddii la taageera hadda jirta waxaan aaminsanahay dawlad soomaaliyeed oo loo aayo inay soomaaliya noqon doonto midnimada soomaaliya haddii laga shaqeeyana inayna fogeyn baan aaminsanahay waayo cadaalad baa dadka deeqda midnimaa dadka deeqa wadajir iyo wax wada lahaanshaa dadka deeqa haddii taa la helo soomaalidu waa dad xaqa jecel waa dad cadaaladda jecel waa dad garashadooda iyo bisaylkooda uusan hoosaynin marka lixda bilood ee soo socota anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya in isbeddelkani uu khayr u wado waxaan aaminsanahay in iyagii oromadu inay si fiican isu fahmi doonaan waxaan aaminsanahay in ay dhulkooda iyo dekedahooda iyo iyo macdantooda iyo iyo shidaalladoodaba iyagu ay maamulan doonaan waxaan aaminsanahay in carabaha lasoo adeegsan hayaay ay xaqiiqada taaban doonaan waxaan aaminsanahay jabuuti inay hadda wax fahamtay oo ay soomaali oy soomaalinimadoodii kusoo noqon doonaan oo iyagii soomaali ay iskarabsan doonaan taa haddii la helo waxaan aaminsanahay cid walba iyagu inay u talin doonaan kaasi waxa uu ahaa maxamed rashiid sheekh cabdullaahi oonu ka wareysanaynay xaaladda dalkii gaar ahaan deegaanada ogaadeeniya ee weli gacanta ku hayso dawladda etoobiya maxamed rashiid aad iyo aad ayaa umahadsan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan caawa idinla kulmo waadna mahadsantihiin salaama calaykum waraxmatullahi wabarakaatu